Wasaaradda Haweenka iyo Arrimaha Qoyska iyo Xuquuqul-Insaanka Jubbaland oo ka duuleysa sare u qaadista xuquuqda haweenka ee dhanka siyaasadda ayaa bilowday dadaallo ku aaddan sidii haweenka ay uga mid noqon lahaayeen xubnaha la doorto ee golayaasha heer federaal iyo heer dowlad goboleed. Marwo Cadar Cabdulaahi Ismaaciil, wasiirka wasaaradda haweenka Jubbaland, ayaa ka hadashay dadaalka ay ku doonayaan in ay haweenka ay markaasi ka qayb galaan siyaasadda iyo waxa wakhtigan kusoo beegay.
maadaama ay nagu soo food leedahay doorashooyinkii golaha deegaanka een, iyo doorashooyinkii dalka hadda maadaama uu muddo yar ee ka hartay waxaan bilaabaynaa sidii loogu qareemi lahaa gabdhaha inay ka mid noqdaan ama ay soo galaan siyaasadda xibnaha la isu doorta iyo kuwa la isu magacaababa saa darteed golo deegaan ka bilaaw ilaa iyo aqalka sare waxaan rabnaa inay ka soo dhex muuqdaan gabdhaha reer jubbaland oo kartida badan oo akhlaaqda badan aqoon-yahaniinta ah ka tilmaaman gabdhaha soomaaliyeed inay ayagana ay doorkooda ay helaan waa ognahay odayaal waxaan leenahay dhaqan aada u fiican oo jecel inay gabdhuhu ay ay ay ka mid noqdaan oy soo xulaan jecel ayaa maxay ahayday ka mid ah ayaan haysanaa waxaan haysanaa madaxweyne raba inay gabdhuhu ay la mid noqdaan sida maaragtay ay uga qayb qaadan lahaayeen een, doorkooda ay u qaadan lahaayeen ayaa maxay ahayday ayagana aan ognahay inuu madaxweynaheena uusan ka eexan doonin oo doorka gabdhaha ay ku soo bixi doonaan marka saa darteed annaga gabdha gabdha ahaan marka waxaana laga rabaa inaan isdiyaarino inaan isdiyaarino odayaasha xodxodanno madaxweynaha u tagno madaxweynehu na magacaaw aan dhahno baarlamaanka soo galno golaha deegaanka soo istaagno boqolkiiba soddon degmo walba ka yar ma rabna aan dhahno gabdhaha annaga aan jiidno oon annaga wadno saa darteed way bilaabatay gabar ayaa lagaa badinin maanta wixii ka bilaabma ololahaaga shukaansiga odayaasha iyo maaragtay sida aad aad u dhexgeli lahayd ee, golaha deegaanka waa doorasho saacad u heli lahayd gabdhuhu inay isu codeeyaan baa la rabaa aysan dhihin